tababarkani oo ka socday muddo shan maalmood ah magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug ayaa waxaa diiradda lagu saarayay ka wacyigelinta colaadaha ka jira deegaanada maamulka galmudug iyo puntland waxaa ka faa'iidaystay qaar ka mid ah haweenada ururada ka dhisan deegaanada labada maamul waxaana intiisa badan tababarka diiradda lagu saaray sidii bulshada looga wacyigelin lahaa yareynta dagaalbeeleedyada ka jira deegaanadaasi qodobo hore u dhac ah iyo baaq ay kasoo saareen haweenka ayaa madasha laga akhriyey urka haweenka nabadda gobolka mudug ee puntland iyo galmudug waxay soo jeedinayaan baaq nabadeed oo ku saabsan colaadaha ka jira gobolka mudug maanta oo ay taariikhdu tahay janawari labaatankeeda waxa aan isugu nimid in aan jeedino baaq nabadeed oo aan ka soo saarnay shir noo socday muddo shan beri ah baaqaas oo ku saabsan kahortaga colaadaha iyo nabadeynta gobolka mudug annagoo ah dallada nabadda haweenka gobolka mudug ee puntland iyo galmudug magacyadoodana hoos ku xusan yihiin gudanaynana waajibaadka mas-uuliyadeed ee naga saaran ilaalinta nabadda xasiloonida iyo heshiisiinta beelaha walaalaha ah ee dirirtu ku dhex martay gobolka mudug ayaan halkan uga soo jeedinaynaa baaq ku wajahan beelaha walaalaha ah ee ku dagaalamaya galbeedka gobolka mudug qow waxaan ka tacsiyeynaynaa khasaarihii naf iyo maalba lahaa ee ka soo gaaray beelaha walaalaha ah ee daruurtu dhex martay waxaanan aad uga walaacsannahay xasilooni darrada ku soo cusboonaatay gobolka mudug oo in muddo ah aan ku noolayn xasinooli iyo isdhexgal bulsho iyo horumar la taabagal ah labo waxaan cod dheer ugu baaqaynaa beelaha walaalaha ah in si degdeg ah oo shuruud la-aan ah ay ku joojiyaan dagaalka xurmeeyaana dhiigga dadka dhiigga sida macnodarradaa u daadanaya allana uga baqaan dhiigga qabashadiisa waxaan taageeraynaa dadaalada nabadda nabadeed dib u heshiisiinta oo ay maamulada puntland iyo galmudug si wada jir ah uga shaqaynayaan si loo helo nabad waarta afar maadaama ay colaaddu soo noqnoqotay waxaan ugu baaqaynaa in maamulada puntland iyo galmudug ay ciidan isku dhaf ah dhex dhigaan beelaha walaalaha ah ee ay dirirtu dhex martay muddooyinkii dambe haweenka kasoo jeeda labada maamul ee galmudug iyo puntland ayaa wada dhaqdhaqaaqyo loogu baaqayo beelaha walaalaha ah ee ku diriraya deegaanada maamulada galmudug iyo puntland waxaana dalada haweenka nabadda ee ka dhisan gobolka mudug ay soo saartay bayaan ku aadan sidii loo joojin lahaa dagaalbeeleedyada